Jamciyyada Khayrigga ah ee Al Furqaan ayaa deeq raashin ah gaarsiisay in ka badan 160 qoys oo isugu jira danyar iyo barakacyaal kuwaas oo ku nool magaalada Cadaado. Deeqda raashinka ayaa ka koobneyd bur, bariis, sonkor iyo saliid. Nurhaan Maxamed Dhoore oo ka mid ah mas'uuliyiinta Jamciyyada Khayrigga ah ee Al Furqaan ayaa ka waramaya waxyaabaha ay ka kooban tahay deeqda raashinka ah.
Inaan gaarsiino dad masaakiin ah oo ka mid ah dadka degan degmada Cadaado inaan gaarsiino adeeg naga soo gaaray Jamciyyada Al Furqaan. Adeeggaas oo loogu talagalay magaalada dadka degan iyo daafaha ku dhow-dhow boqol qoys oo ka mid ah waana gaarsiinay ilaa markii laga reebo dad yar oo cudurdaar leh oo imaan waayo inaan xaafadahooda aan ku booqanno ay noqotay. Intii kale kuwan waa idiin muuqdaan. Waxaa kaloo jira dad ilaa lixdan qoys ayaguna ah oo jamciyaddu ay gaarsiiday adeeggan oo kale oo ka baxsan magaalada deegaanada kale oo magaalada ka baxsan ayagana sidoo kale lixdan qoys oo ka mid ah jamciyadda gacantoodu gaartay. Ilaahay subxaanahu wa tacaala waxaan uga mahadinaynaa nicamta uu noo qadaray.
Gudoomiye ku-xigeenka degmada Cadaado Cabdixakiin Maxamed Cali oo goobjoog ka ahaa qaybinta deeqda raashinka ah ayaa ka mahadceliyay.
Jamciyyada Al Furqaan Al Khariya oo halkan keentay raashinkan aan bixinayno oo boqol qoys halkan lagu siinayo iyo lixdan qoys oo ay meelo gaara ku siiyeen oo ay nala socodsiiyeen oo dad baahiyo gaara qaba hadda warbixintooda nala siiyey runtii waa uga mahad celinaynaa Jamciyyada Al Furqaan Al Khariya oo marar badan waxna soo gaarsiisay raashinka noocan oo kale oo aan bixinayno iyo qaybaha kale oo waxbarashada ka shaqeysaan waa uga mahad celinaynaa tartankii qur-aanka dhismaha markaska weyn ee daarta imaamu shaafici iyo afurinta joogtada ee rabadaan walba ay bixiyaan si gaara abaaraha ay haddana kala qayb qaadanaan iyo marar badan ay biyodhaan sameeyeen deeqda raashinka ayaa waxa ay ku soo aatay xilli ay baahi badan u qabeen qoysaskan danyarta ah ee loo qaybiyey